covid-19 kor buu usii kacaya countiga wajer ilaa hadda boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qof ayaa laga helay bishiis lasoo dhaafay lix toddobaatan iyo kow qof ayaa laga helay bukaanada hadda isolationka jiifa oo khatarta ku jiro oo i c u service u baahan waa saddex qof shan qof bay ahaayeen laba qof baa negative noqotay oo recovery waxaa la yihahda marka ka soo bogsootay intaasna waxaad dareemaysaan bisha lasoo dhaafay klix inay caafimaad darrada covid-ka ay kor u sii kacaysa waxaan leenahay dadweynaha inay mar labaad muujiyaan dadaalkii lagu hortegi lahay xanuunkan covid-19 ooy ku dadaalaan inay protocolska ama nidaamkii looga bixi lahay sidii mar hore loo sheegay gacmo dhaqashadii facemaskan ama foolkoo la xirta maxaa kala dururnaadashadii inay ku dadaalaan mar kale variance baa jira waxa la yihahda oo cudurkan mar kasta wuu isbedelaya haddana waxa socda waxaa la yihahda delta variant waxaadna umalaysaa inuu faafitaankii horo ka sii badnaanayo mar hore hadduu qof shan qof ku ridi jiray hadda qofkii toban qof buu ku ridi karaa waxaa kaloon leenahay sidaad ogsoon tihiinba waxaa la bilaabay tallaal tallaalkana dadkeenna khaasatan rewajeer aad uma qaadama ilaa hadda inta qofoo qaadatay tallaalka waa shan kun toddoba boqol iyo sideetan shan kun toddoba boqol iyo sideetan taasna hoos ay u hooseysaa aad dadkii qaadatay cirbadda ugu horreysay waa saddex kun sagaal boqol iyo sagaashan kuwii qaateen cirbadda laba laba cirbadoodna waa kun toddoba boqol iyo sagaashan marka waxaan leenahay dadweynaha hay soo bixiyaana khaasatan dadka waayeelka ah dadka qabaan cudurrada qaar sida neefta hypertention pressure dadkaasaa khatar u ah maaragtay cudurkan inay inay ay bukaanta ay ugu darnaadaan dadaalkii aan wadnay departmentiga waxaa ka mid ah inaan balantiga oxygenka aan ka shaqaysiina maanta oo taariikh laba ah testing baa lagu samayn doonaa balantigaas qalab badan oo balantigaas lagu dacaytirayaa la keenay bishii soo socotay shaqadaas dhan way socotay waxaan umalaynana insha allahu inaan ka maarmi doonno silindaska laga keenaya nairobi oo dadkan oxygenka looga tirigelay ay ka qaataan laakiin waxaan sida oo kale aan u sheegayaa dadweynaha bishii aan soo dhaafnay waxaan keennay laba boqol toban iyo saddex silinda oo nairobi ka keena laba boqol iyo toban iyo saddex silinda dadka bukaanada lagu daaweyni jiray bukaanada maraha qaar shan qof markay gaaraan ama saddex qof maalinta waxaa la isticmaalayaa toban ilaa toban iyo shan silinda marka waad garan kartaan baahida ka jirta dhinacaas taasay muhiim u tahay inaad oxygen plantiga noo shishnay kan markaan xirna waxaan fursad u yeelanay mid kale oo oxygen plantiga ah oo qolo la yihahda medionic ay noo xirayaan oo hadda la bilaabayo marka isbitaalkan wajiha county referal hospital waxaan ka xiri doonaa laba oxygen plant